madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda ayaa maanta garoonka aadan cadde kusii sagootiyey ku dhowaad labaatan qof oo ka tirsan dadkii ku dhaawacmay weerarkii khamiistii lagu qaaday hoteelka s y l ee magaalada muqdisho wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya daa-uud aweys jaamac oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey tirada dhaawacyada la qaaday kuwaasoo uu sheegay in lagu soo daweyn doono dalka turkiga waxaa loo qaadayaa magaalada ankara dalka turkiga oo labaatan dhaawac ah oo ah dhaawacii hoteelkii weerarkii argagixiso ee ka dhacay hoteelka s y l ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay caafimaad sariica soo siiyo turkiga ayaa loo qaadayaa waxaana rajaynaynaa inay noogu soo laaban doono ayagoo caafimaad qaba insha allah dabcan waa arrin sii xoojinaysa midnimada shacabka soomaaliyeed dagaalka dhanka argagixisada ama qawaariijta al-shabaab waayo arrintani ma ahan arrin wanaagsan xag diiniya ama xagga aadminimintaba inkastoo qawaariijtu ay aaminsan yihiin wakhtiga ramadaanka la daadiyo dhiigga shacabka islaamka ah taasoo ah arrin aan runtii wanaagsanayn oo dembi weyn ah in dhiig dad muslim la daadiyo weliba iyagoo soomanaa maalintii oo dhan isla markaana dembi la'aan dhibaato loo geysto dhinaca kale xubno ka tirsan quburada amniga siyaasiyiin iyo aqoon-yahano soomaaliyeed ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan qaabkii uu u dhacay weerarkii qaraxyada ku bilowday ee lala beegsaday hotel s y l oo ku dhow madaxtooyada soomaaliya doctor axmed daahir shaafi waa aqoon-yahan bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga s y l ood og tahay meesha ay ku taallo oo ubucdii madaxtooyadii iyo riddeedii ku hor taalla oo shacab iska dhaafay dadka madaxdii ayna qaarkood ayna gaari karin inay intay shabaab gaariyo ku tagaan ay gaariyadaasoo qaraxyo saaran yihiin oo hub saaran yahay ay meesha shacab soomaaliyeed ku waxyeelayaan waxaan isleeyahay fududeyn badan baa jirta ficilkana wuu soo noqnoqday inay shabaab meel halbowle ah oo xasaasi ah oo ciidanka dhexdiisii oo aada loo ilaalinayo inay falal ka fuliyaan way soo noqnoqotay saa darteed ciqaab iyo mas-uuliyaddaas in ciddii lahayd la saarana mayna weli dhicin weli mayna dhicin saa darteed maxaa dowladda soomaaliyeed waxaa laga rabaa ugu horeysta in ay la xisaabtanto ciddii mas-uuliyaddan lahayd in ay la xisaabtanto madaxweynuhu meel fiican buu ka bilaabay oo markiiba iyo wasaaruhuba waxay booqdeen dadkii dhaawaca kadibna hay-adda nabadsugidda iyo hay-adda booliska ba way tageen xafiisyadoodii laakiin waxaa u baahannahay in shaqadan dad xilka looga eriyo dad loo xisaabiyo dad ay maxkamad u fuulaan korneyl cabdulaahi cali macow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa sheegay in loo baahnaa in korjoogtayn lagu sameeyo ciidamada lagu aaminayo fariisimada ku dhow xarumaha muhiimka ah ee dowladda waxa waaye xayndaabka madaxtooyada oo maaragtay ammaankeeda aada loo adkeeyey waa laga soo gudbay oo weliba haddeertan kuma sii jirto bisha ramadaan waxaa la ogyahay shabaabka inay maaragtay ay dadkaa cibaadaysanaayo dadka soomaaliyeed ay dhiigooda ay bannaysteen inay waxyeelaynayaan marka arrintaasaa loo baahnaa in maaragtay ciidanka markasta la kor joogteeyo oo betin lagu sameeyo oo la baaro habdhaqankiisa sida uu u fakaro sida uu maarata wax u qarash gareeyo waayo shabaab meeshaan markii ay soo gudbaayeen waxaa waaye waa hubaal inay dhaqaalo badan ay ku bixiyeen oo ay dad ay adeegsadeen marka taas ayaa la rabaa in maaragtay ciidanka mar kasto betin inuu jiro oo meelaha sidaasoo kaleeta aad iyo aad loo ilaalinayo oo maaragtay madaxda qarankao dhan ay joogaan waa fadeexo in laga soo gudbo maaragtay lagu laayo maxaa dad mas-uuliyiin iyo dad shacabeh oo maaragtay hoteel fadhiyo marka waxa waaye kollayba waxaa loo baahan yahay in la adkeeyo waxaana maqlay dowladda inay maaragtay ay tallaabo ay qaadeen gaar ahaan madaxweynaha iyo prime ministerka oo investigation uu socdo laakiinse arrintan waa inaysan dib dambe aysan u dhicin oo ciidanka maaragtay tababarkiisa sare loo qaado weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo in muddo aanay caasimadda ka dhicin qaraxyo iyo weeraro noocan oo kale ah oo lala beegsanayo hoteelada magaalada sida uu sheegayo maxamed mukhtaar ibraahim oo ah wasiirkii hore batroolka oo sidoo kalena ku taliyey in la xoojiyo tababarada la siinayo ciidamada loogu talagalay ilaalinta koontaroolada runtii waa wax laga naxo wixii ka dhacay iswaa'el balse waxaan rabaa in ayadana muhiim ay tahay inaan xasuusano weerar noocan ah oo ka dhaca magaalada waxaan filayaa waxaa ugu dambeysay novembar laba kun iyo labayo labaatanka taa macnaheedu waxay tahay muddo ku dhowaada lix iyo toban bilooda magaalada wax weerar ah oo noocan ah kama dhicin ee ilaahay mahadi weeye balse dad iyo ciidamada qalabka sida iyo dowladda iyo dhammaan intii ka shaqaysay waxay ku mudan yihiin in loogu mahadceliyo ee kana aan cashar ka baranno oo ay noqoto inaanu mar dambe aanu dhicin haddii aan usoo gudbo qeybta kale ee ay ku aadan maxaa la samayn karaa runtii waxyaabaha dee amniga marka la sugayana qeybna waa qeybta la arko oo muuqata sida in la xoojiyo macnaha baaritaanka oo kale ciidankii la tababaro ay noqdaan kamerooyinka waa waxyaabaha muuqan kara ee markaa u baahan in la xoojiyo balse ayadan waxaa garab socoto kuwa aan muuqanan oo lagu sugi karo amniga sida helitaanka xogahoo kale weerarkii qaraxyada ku bilowday ee ka dhacay khamiistii hotel s w l ayaa dad badani su-aale iska weydiinayaan sababaha keenay iyo cidda fududaysay waxaana afhayeenka booliska gaashaanla sare qaasim axmed rooble oo su-aashaasi la weydiiyey jimcihii uu ku jawaabay inay jiraan baaritaano ay wadaan laamaha amniga soomaaliya wixii ka soo baxana ay saxaafadda la wadaagi doonaan arrintaas baarisay ku jirtaa hay-adaha nabadgelyada ayaana u xil saaran sida ay ma aragtaayey wax u dhaceenna baaristeedii waa la daba joogaa xaaladdu hadda ilaa iyo haddeertaan baarisay ku jirtaa dhacdaduna waa ay cusub tahay ciidankuna ka dabatagiisa iyo ka hortagiisa waa waa isku mid weeye insha allahu si fiican baana arrintaas saxaafadda loola wadaagi doonaa waxa ka dhasha xasan kaafi qoyste v o a muqdisho